Wasiirka Wasaaradda Xanaanada Xoolo iyo Horumarinta Reer Miyiga Maamulka Somaliland Mudane Siciid Suliye Maxamed ayaa shidhigey dhismo mashruuca barwaaqo iyo horumarinta reer miyiga ee maamulka Somaliland. Munaasabadda la kasii dhikaya mashruuca ee waliba goobrogahaya agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolo mas-uuliyiinku dareertay mashruuca barwaaqo iyo hano ku mid eh agaasimo waxeedyada wasaaradda xanaanada xoolo iyo horumarinta reer miyiga ee maamulka somalilan anka horeyntii waliba meelasey ku hadalaya ibraahim cumar cusmaan cabduqaadir maxamed ows ku dareere mashruuca barwaaqo iyogoona ku waramenga ahamiyadda mashruucan in laya xoolo dhaqatada munaasabadda dhagaxdhigga xafiisyadii uu mashruuca xanaanada xoolaha ee qaybta barwaaqo ay ku shaqayn lahaayeen aynu munaasabaddeeda dhagax dhigayno ayaynu halkan u joognaa barwaaqo guud ahaan waxaa ka wada howlgala shan wasaaradood oo ay ka mid tahay wasaaraddananina wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta reer miyiga aan idhaahda wasaaradda biyaha iyo khayraadkeeda iyo deegaanka iyo wasaaradda beeraha intaas shantaa wasaaradood oy korjeegtaynayso wasaaradda qorshayntu ayaa ka wada howlgala mashruuca hore wuxuu ahaan jiray sidaa loo socotaanba uu ka soo wareegay feeskiisii koowaad biyoole aynu waxyaabaha tanjibalka marka laga tago tababarada waxyaabaha aynu ka helnay waxaa ka mid ahaa gaadiidkan hadda aynu ku shaqayno maantana mashruuciyo barwaaqa ah dhagaxdhigga xafiisyada ay ku shaqayn lahaayeen waxaanu soo bilaabnay bishii maarj ee
hirgelinta iyo taabagelinta mashruuca oo runtii wasaaradihii kale oo dhan weli aanay dhismayaashoodii aana bilaabin waan runtii wasiir waan idinku hambalyaynaynaa dadaalka iyo dadaalka aad geliseen in mashruucu bilaabmo mashruucan dhismihiisa waxaa ka horreeyey gawaadhi uu mashruucu leeyahay oo wasaaraddu leedahay oo qaranku leeyahay oo hore looga soo iibiyey weli waxaa socdaa fasilitigii iyo fududayntii hirgelinta mashruuca hadday dhismo tahay hadday qalabayntiisa tahay hadday tahay kombyuutarada iyo qalabka kale ee xafiiska ay ku shaqaynayaan shaqaaluhu wasiirka wasaaradda xanaanada xoolo iyo horumarinta reer miyiga ee maamulka somalilan mudane saciid suli maxamed weliba uuse dardaaran anjeediyey dadka lanka talgali ini mashruucan iyo ku faa'iidaysadana maadaama iyo iyin haano muhiiman eh xoolo iyo weliba reer miyiga
saaka waxaynu dhagax dhignay xafiis cusub oo looga dhisi doono si loogu fuliyo howlaha qaran ee wasaaradda u hayso qaranka oo runtii aad loogu baahnaa wasaaradda ugu baahnayd xafiiska maalgelintiisa waxaa samaynaya weld banka mashruuca barwaaqo ka soo baxayaa runtii mashruuca barwaaqo oo markii horena biyoolo ahaa wasaaradaha shantae ku bahoobay inay u dadaalaan wixii macaawino ee la siiyey inaanay inay sidii sax ahayd u baxdo oo qolo walba waxay u baahnayd loogu qabto ayaa qorshaha iyagu ahaa mashruucaasoo berigii hore si khaldan loo qaybiyo wasaaradihii waxsoo saarka ee wasaaradda xanaanada xoolaha ka mid ahayd iyo beeraha dhaqaalaheeda loo yareeyey annagu waxaanu ku dadaalaynaa intii yareedana la siiyey inaanay naga dhicin ee wakhtigeedii aanu ku isticmaalno si aanu u helno wixii baahiya kale ee aanu codsanay ee aanu u baahannahay marka waxaan halkan ku ammaanayaa mas-uuliyiinta wadda shaqada barwaaqo ee b i u-ga ah